wasiirka warfaafinta jubbaland ayaa magaalada kismaayo uga furay tababar loo qabanayo gabdhaha suxufiyiinta ah ee ka howlgala xarumaha warbaahinta jubbaland tababarkan ayaa waxa uu ku saabsan yahay sidii gabdhaha ay u maamuli lahaayeen xarumaha warbaahinta ay ka shaqeeyaan agaasimaha xiriirka dowlad goboleedyada ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan axmed xuseen iyo iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka suxufiyiinta jubbaland abshire cabdirashiid xuseen ayaa ka waramaya ahamiyadda tababarkan wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya iyadoo ka duuleysa xoojinta iyo aqoon kororsiga gabdhaha saxafiyiinta waxa ay horaantii dabayaaqadii bishan hadda dhammaatay ka bilowday magaalada muqdisho gaar ahaan gobolka banaadir tababaridda gabdhaha saxafiyiinta gaar ahaan ka shaqeeya hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahayba wasaaradda warfaafinta tababarkii labaad oo kan ka horeeyey waxay ku qabatay magaalada dhuusamareeb oo soo dhammaaday wiigii hadda kan ka horeeyey hadda kanna wuxuu noqon doonaa kii saddexaad waxaa loo gudbi doonaa baydhabo iyo hirshabeelle magaalada jowhar inta uu tababarkani socdana waxaan rajeyneynaa inay gabdhuhu ka faa-iidaan casharo muhiima si ay usii gudbiyaan saxafiyiinta intii kale ee aan la gaadhin waana talo fiican maamulka iyo doorka warbaahineed ee yani ay ku leeyihiin gabdhaha waa mid loo baahan yahay in laga hadlo oo yani la barto gabdhahana ay bartaan wax badanna uu ka caawin karaa ayaan isleeyahay maadaama wixii aan ku guda jirnay ay tahay warbaahin loona baahan yahay in doorkeena sida dhabta in aan u qaadano keliya maahan in aan rebood noqono barnaamij soo saaro noqono wargale ama wax tabiye inaan noqono keliya maahan waa door inaan ku yeelanaa maamulka iyo hay-adaha warbaahineed inaan kaalinteena aan ka geysana wax maamuli karno tababarkan waxaan isleeyahay wuxuu noqon doonaa mid wax badan naga bedeli doono ama yacni faa-iidooyin badan oo leh maadaama wixii aan ku guda jirnay inaan maamul aan yacni ka qaban karno aan doorkeena halkaas ku muuqdo waxaan aaminsana inay wax wanaagsan tahay wasiirka wasaaradda warfaafinta jubbaland saleebaan maxamed maxamuud ayaa tilmaamay in muhiim ay tahay in haweenka ay qeyb ka noqdaan maamulka warbaahinta waa muhiim inay ka mid noqdaan maamulka warbaahinta gabdhuhu waa arrin loo baahan yahay maxaa yeelay gabdhuhu waxay kusoo shaqeeyeen duruufo adag waxay maxaa jiraa ku jiraan duruufo adag isla markaana waxaad arkaysaa in wararka maxaa jira wartabinta iyo wararka hoose in loo diraayo inta ugu badanna wararka kale dhexeelgalka loo diraayo ragga taasu waa mid jirta laakiin tan waxay ka turjumaysaa gabdhuhu inay qeyb ku leeyihiin maamulka loo dhiibi karo meelaha muhiimka sida agaasime sida maxaa la dhihi jiray maxaa tiraahdaa xubin waaxeed oo maxaa tiraahdaa maamulka ah oo dhinaca warbaahinta xaq bay u leeyihiin in la siiyaay laakiin waxaad moodaa annagu reer jubbaland haddaan nahay waa ka duwannahay maamulada kale waxaad garanaysaan aada hadda u fadhida meesha guddoomiye ku-xigeenka ururka suxufiyiinta jaaj waa abshiro waa gabar dhinaca maaliyadda waa gabar dhinaca dumarka maxaa tira wariyaashan maxaa tirahdaa guddoomiyaheeda waa gabar sidaas la-alligeed waxaan hadda ku jirnaa mar dhowna bilaabi rabnaa inaan shaafal ku samayno maamulada warbaahinta inay gabdhuhu qayb ka qaataan gabdhaha saxafiyiinta ah ayaa inta badan aan ka muuqan madaxda sare ee warbaahinta dalka iyagoo inta badanna soo saara barnaamijyo iyo warar aada muhiim u ah